dhegeystayaal kuwan haka dhowaada xoghayaga guud ee ururka isbedel doonka dimuqraadiyadda soomaaliya oo hadda si toos khadka telefoonka inkajar uu soo ka sugan magaalada baydhabo jannaay cabdisalaam ibraahim cumar na dheegahayte cabdisalaam marka hore haka dhawo warbaahinta koonfur galbeed ila baydhaba daafeed baydhaba media marka hore su-aalan ka hore itaan fadaw ini ka warsada way bua cabdisalaanow way bala dareernay ini isan geega isan oo ado adoo xog hayii aatay iyo mas-uuliyiin kale ini isan seeteen barbaking xubno kooban oo shakhsiyaade oo meelaas ka hersan ini isan wada hadal la fadaasen bal ini isan la gallaan bal ulujeedkiin isan meelo ihraabtun un seeteen iyo walyaabada isan barbaking ha kula kulanteen
walaalo horta geedka xalaya arrintaasaysi odayaalkan iyo guddiga malaadili oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol hadhiseen oo golaha guutada hatana ahaayeen oo xildhibaanada boobsoo teegay markii markaanay sheegeen hiraabtun adagtay ka lahanay barkiisa iyo anandheyna dhibaato kale isku horkooyow iyo khilaaf kaleba anandheyna oo dadki walaagihantaanteyna markii seenineli dhalinyaro oo meelka lakulumeyleeyo oo fuqado iyo walaasaytiin diyaar garowey nooyo hadalaanu hadalkiin odayaalka saytaan hadda eedan erna fadaahad odayaalkaanay kuween odayaalkii madi kuween guriyada lakuboogdi inuu yoolaamid hakudayan oo tuwada diiri
ha inkana qaadoo raalli cabdisalaam madi isan barbaking seeteen odayaalkiina seedeen ay qori laka qobadi
odayaalka daawadsiiyo gorina kugabadi madaxaday kortaan laamiga maakuday kortaan iniga bartin maandegi kortaan
odayaalka markun iyo ma ingeden ujeedka socdaalsho may kasaabsanay
ulajeedkii cundareeren meetaa maadaama lixdan gobol la dhisay madaxweynena iyo lataa madaxweyne ku-xigeen lataa doladuuti lataa dastuuri calan iyo samaysasi madaxweyne dhakiya iyo soomaalidii koonfur galbeed deganaatay isku dhac kale dhanka qoyna maadaama marbadan fiiri khilaafo badan samaysan waxaasana horta ka hayo odayaalkii maadaama xaas yeelay maraagicii xaanafin iyo maraagicii sacranti lan wada xaliyo nimankaasay tilxan lagwada hadala daraadi waan soo odan odayaalka
waa tahay markuun intiiyo odayaalkii unbana ku hor warka war wal walka wargeliyey dadkii ka suganayay barbaking iniyo odayaalka handaleeraan okay markuun meelo ninku sii wed madii odayaalkii dabcan la eray makooyo kortaan kudib may dhihi
kudib may dhihi odayaalkiina iyo hasqumoodan qaar kamid anagana xaanoo ka adkaysadaan talanganiyo iyo nimankii wara sugaysan waa la sugarsaneen taasuna falaayna nala taagna wala inwasinka koyni haddii falaasaan loo diidaa masiinku qaadan hataan ero korsana laakiin an hadal ner maasni abri oo kale eran marka lan kodara wala dhigayaasin degi falaay hataa maba lan adeegsaday manshaadanshaadangosul hal hadaba dabdixiridi laakiin dhibaato kudhiidimlaayna baawasuwada nagadeen
ciidankasi jawiga magaalada wakti xaadirku inka waranba cabdisalaam
والله جوجي هذا الدبل والثلاثين والبربغ يعني ديالا استجرن او رجال ديالي دفاعا استجر لي لكن دفاعي استجر من الله والنفس كان حتى صور وما يبقى جرنا كنت قال انتين او سوري حل دير الهاي حدي ما قدر الهاي إنسان كسر حلان شيء من دروح الله ولا حوالا لأن شيء كبير ما لما هذا اللي بس وبيعرفوا بوراها يلا مراكن ايه حدي لما يجيب يومي كتير habeenkii saro ahaaday hal qof lay malaagan he lamaada dhinin halkaas qof aan dhexay halkaas qof inaysan balanshay injir oo halawada hadala saas daraadiya masalan in dagaal kale hatana baydhawo un kudhin umutum hel aan dhadhasaysansa dagaal hatasad mudabta walaagi ule soomaali kaqiin lahaay meelanka badanka dheen wala erikora baydhawo wala mar walba ama nagdawna maygo sigo iyadoo kadhihayaan marka sidaasaykeena dheyna daraadiya maygo
cabdisalaan dabcan way baaba eetaa xoghayaha ururka isbedel doonka ay dimuqraadiyadda soomaaliya eete dabcan holwiina kaalin wiinan ku qaadateen dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muddo dheerna maylara ay usaado magaalada baydhabo nabad nabad yani lakaraaxisa iyo iyo ku jarti haddana way baaba arag ahaynay ini magaaladii dowlad goboleed yani iyo lakasuubi waan koonfur galbeed soomaaliya leeraw barbakinna ini maylera ay usaada dadkii ka shirsanayay iyo dowlad goboleedka intiyo badan iyo haraheen shaksiyaadkun barbakin ka hersan dabcan maylera ay usaada ini shaksiyaad barbakin weli ka sugayna la dareerna cabdifataax ibraahim geeseyna guddoomiyihii hore gobolka baay musharaxiintiina kumid ahaayey hadal waybah ku weeray ini maylaraay usaada shariif xasan iyo gruub magaalada hakajeed iyo unkooyo korna markuu madii ada fiilida jawiga magaalada baydhaba wala era kore malku fursadaa ini magaalada dagaalku dhihi
wallahi kuwa ilaahay buu yeeri karo laakiin dagaalka shayti hata eedaan wadni ini dhibaato kale aan ku dhayna baydhaba kama dambeys may falaana ka erayna haddii xalkaa la waayo inaan kasta laanshaylan diro laanshay damaanadu shaado laanshayni wareego barnaamijkaasaysi taasaysi lahaata abdira lankasta malaaga leej abeelana ku dhaladay abilshay lankasta minshi ku arag dhibaatadiinshay abilshay dhamarta lan kale aan ku ada kaaro koro ama kale aan ku xeelay koro ama aan ku jadaadu koro male umid kale afargeliyi korto hadda laanshay isu qabsade soomaaliyana kalaaniisan sistama ku jira sitan qabyaalad eeba ku jira fidcisan uuna qaadanayn waa qabyaalada ka salaysiyo duunta uga kal una wayna ini lankasta gabiilshii malaakiin dadkana layo lanka hadabo ileer
markuun ilaa ilaa intaas ini magaaladii bal jawi shay sahaado yacni wal ku yaabe waa warbixino hoose ahna deerahayan cabdisalaan wayba sheegahay ini beriyeyba ambadanta ini magaalada baydhabo sido ambali yacni galan galantiyato iyo gala doonto oo waan lakshalba ha doono
maya walaal fariimo un habtu geersiiyaa kumid ay malaagayda iyo siyaasiyiintada fariimo un habtu kiciyagahanon iyogu dagaal fariimo kudhiyimid laakiin magaada ilahay una mareebo korno walaakale ilahay gadirnaanta iskusuudii koraniyo wasabeelo usmaran habad kabilaa subigeekabonhadili kabsatay oo kale lantuda habad markii dan odayaalka hakadidi odayaalkana saasaa kale lantuda saasoo kale inay habadtidi waqtigaada saasoo kale war firmi korno laakiin dadaal oo meesha jarna ini ciidan is abaabulo ama ciidan oo un xubnimeeda dagaalkaada falaha inaynu ku aamusin malkiaada lamada muhiimi farooda aada
barbaking shiina maala nurow yaanka wiinaay iyo sandheera ha ku bahen ay kaloo haddala kasaawo waana magaalada ku goradaawo hadda ka jara adoor halle cabdisalaan
wallahi niyo hata nimanka wargeeka meelan dhexeenimayba hormuudin haayay langla erow hasan eelay oo markiola mareer baydhabo tanzania eela kasawna eedan eela baydhabo mid tahay ayaa muhumisanka ka fircoonay in meela xubnaha dadka oo lankasheeni iyo hakiiga oo kale ku tahay dhugunsudayaalkaasi way baahayay xoghayaha guud ee ururka isbedel doonka dimuqraadiyadda soomaaliyeed oo si toos khadka teleefoonka an ku waraysaan uu soo ka sugo magaalada baydhabo waa nin ku waramay xaalada guud ee magaalada baydhabo iyo dhaqdhaqaaqyadii anka dambooy way baan nin kula dareertaanbaa shabakado warbaahineya ila baydhaba daafeed baydhabo media